يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين والصلاة والسلام والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين ومن تبعهم ومن تبعهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات والأخوات والأخوات أسروا إخوانكم في إخوانكم منهج في أونلاين منهج أونلاين أن يقدموا أن لكم يقدموا هذه لكم المحاضرة هذه المحاضرة والتي هي والتي هي بعنوان بعنوان بعض أحكام رمضان للشيخ للشيخ الشيخ أحمد عبد السلام آدم
والآن والآن نترككم نترككم معكم مع مع المحاضرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال الحمد لله وحده أولا rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa mahadoo dhan u sugnaatay rabbiga inoo suurto geliyey inaynu maanta munaasabadan ku kulanno ina koo iswaaninaynaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wax isaga sheegaynaa waxaa kaloo mahadsan walaalada mas-uulka ka ah masjidul basiira fii bristol iyadana waxaan leeyahay dadaalka joogtada ah ee ay dacwadda iyo khayrka walaalahooda ay ugu jiraan jazaahum allahu khayraa aada iyo aada bay u mahadsan yihiin walaalayaal haddii aan kelmadayda maanta aynu iska bilaabano aan ugu talagalay linafsii wa iyaakum waxa ay tahay bacdu axkaami ramadaan maadaama walaalayaal bishii barakaysnayd ay foodda ina soo saartay oo berri soole oo isniin ah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala aynu qaabilayno bishii khayrka badnayd ee shahru ramadaan almubaarak waxaan jeclaystay maanta munaasabadeennu inay ku saabsanaato axkaam la xidhiidha soomka inaynu wax ka tilmaanno biidni illaah saa'ilan ilmawlaa jalla sha'nuh altawfiiqa waasadaada limaa yuxibuhu wayardaah walaalayaal awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh rabbiga inoo sharciyeeyey mawaasim khayri ah oo iimaankeenna aynu ka kororhsanno waayo rabbi subxaanah waxa uuna abuuray inakoo bashar ah oo daciif ah waxa aynu nahay dad aan ka adkaysan karayn macaasida iyo dunuubta laakiin haddii aanay jirin meel aynu wasakda dunuubta iyo macaasida iskaga maydhno dhibaato ayay noqon lahayd sidoo kale mushkilad ayay noqon lahayd haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu addoommadiisa ka dhaafayn dembiga ay galabsadaan laakiin waxaa ka mida min raxmati illaahi bi haadihi alumma raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda uu naxariistay waxaa ka mid ah ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa faraha badan waxaa ka mid ah inuu ilaahay inoo jideeyey munaasabaad khayri ah iyo mawaasim iimaani ah oo aynu ka kororsanno iimaan wixii inaga nuqsaamay oo aynu isaga fudaydinno macaasi iyo dunuub wixii dhabarkeenna cusleeyey walaalayaal mukafiraadka iyo waxyaabaha ilaahay ugu talagalay inay dunuubta aynu isaga daadinno waa ay tiro badan yihiin guud ahaanna waa acmaasha iyo afcaasha khayrka oo rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu lahaa ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyaalka iyo acmaasha wanaagsani waxa ay baabi'iyaan oo ay masaxaan xumaanta qofka ka dhacda wa atbic asayi'ata alxasana tamxuhaa xadiidkii mucaad iyo abu dhar waakii rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam marka ay xumaani kaa dhacdo waxaad ka dabageysaa wanaag tamxuhaa iyadaa baabi'inay soo masaxayse walaalayaal waxaa ka mid ah munaasabaadka khayrigee ilaahay ugu talagalay in dunuub iyo macaasi wixii naga dhacdo laynagaga dhaafo asalawaatu alkhams salaadaha shanta ah ee habeenkii iyo maalintii aynu gudanayno waxaa rasuulku yihi calayhi afdal salaati wasalaam kama fi saxiix min xadiisi abi hurayra asalawaatu alkhams waljumcatu ila aljumca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun lima baynahun ida ijtunibat ilkabaa'ir waxaa rasuulku lahaa salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh salaadaha shanta ah iyo jumcadu ilaa jumcada kale laga gaadhayo iyo ramadaantu ilaa bisheeda kale ramadaan laga gaadhayo waxaa lagu tirtiraa oo lagu dhaafaa oo ay kafaare u yihiin inta u dhaxaysa wixii dembi iyo macaasi addoonka ka dhaca laakiin shardi baa lagu xidhay oo rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ida jtunibat ilkabaa'ir waa haddii laga dheeraado kabaa'iru dunuub iyo macaasida waaweyn waxay isweydiin leh oo dembiyada waaweyn miyaan laynaga daajinayn oon laga dhaafayn addoommada jawaabtu waxa ay tahay haa ilaahay waa inaga dhaafayaa oo dembi aanu ilaahay dhaafini ma jiro kufriga iyo shirkiga ayaa dembi la gelo ugu weyno kuwaana ilaahay waa dhaafaa oo rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf waxaad ku tidhaha nebi allow kuwa gaaloobay ee kafarada ah hadday ka hadhaan oo kufriga iyo gaalnimada ay ka soo noqdaan yugfar lahum maa qad salaf dembi wixii u horreeyey waa laga dhaafayaa waana laga tirtirayaa waayo atawbatu tajubbu maa qablahaa tawbadu dembi wixii ka horreeyey waa ay tirtirtaa waanay masaxdaa walaalayaal kufri baa u weyn oo ilaahay waa dhaafayaa wixii ka hooseeyana waa dhaafayaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waxa uu rabbi leeyahay subxaanah waxaad tidhaha nebi allow oo aad ku tidhaahdaa ood gaadhsiisaa addoommadayda xadgudbay ee xuduuddii sharciga ka tallaabsaday ee macaasida iyo xumaanta ku talax tegay waxaad tidhaahdaa ha ka quusanina ilaahay raxmadiisa waayo rabbi subxaanah dembiyada oo dhan wuu dhaafaa jalla sha'nuh waxaa daba isweydiin mudan mar haddii ilaahay dembi walba dhaafayo maxaa shardi looga dhigay mukafiraadka ida jtunibat ilkabaa'ir kabaa'irta marka laga dheeraado waxa shardigaa loogu xidhay waayo kabaa'irta waxa lagu dhaafaa bitawba inuu qofku istikfaar iyo tawbo khaalisa oo dhammaystiran uu la yimaado tawbad waxa weeyaan shuruuddeedii dhammaystiratay oo ah inuu dembigii faraha kala baxo inuu ka murugoodo macaasi wixii ka dhacay inuu go-aan ku gaadho dembiga inaanu dib ugu laaban in haddii waxa weeyaan xaq bani aadam uu galay uu ka xalaashado amase u celiyo in waxa weeyaan tawbadu ay ahaato waktigeeda oo ah intaanay nafsuhun guriga isugu iman ama aanay cadeedu ka soo bixin halkay ka dhacdo waayo labadaa wakti tawbada albaabkeeda waa la xidhaa oo ma fura iyo inay tawbadu noqoto khaalisatan liwajhi illaah ilaahay dartii inuu ruuxu u toobad keenayo oo cabsi iyo ujeeddo adduunyaanay ku xambaarayn walaalayaal haddaba kabaa'iru dunuub ilaahay wuxuu ku dhaafaa towbada shuruuddaa wadata laakiin sakaa'iru dunuub iyo dunuubta yaryar waxa lagu dhaafaa qofku isagoon toobad keeninba acmaasha iyo cibaadaadka uu samaynayo ayaa masaxaya oo maydhaya sida biyaha oo salaada aad tukanayso soomka aad soomayso waysada aad weysaysanayso waxa lagaaga tirtirayaa sakaa'ir iyo dunuub wixii kaa dhacay bal nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay waysada xubin walba marka la maydhayo dhibicda ugu dambaysee biyahee soo dhacaysa inuu dembigii ay xubintaasi gashayna uu la soo dhacayo oo indhaha markaad maydho waxaad dunuub ku gashay ay dhibicda biyahee waysadae ugu dambaysee wejigaaga ka soo garoraysa in dembigiina uu la soo dhacayo idan haadihi alacmaal wa haadihi alcibaadaat waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaafayaa addoonku wixii uu dunuub galay iyo wuxuu macaasi galabsaday ee sakaa'irta ahayd ayaa lagaga dhaafayaa waxaa kaloo ka mida mukafiraatu dunuub waxaa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam taabicuu bayna alxaji waalcumrah fainahumaa yanfiyaani alfaqra waaldunuub kamaa yanfi annaaru khabata alxadiid waxaa rasuulku yihi calayhi afdal asalaati wasalaam israac raaciya oo iska dabageeya oo farabadiya gudashada xajka iyo cumrada waayo waxay u baabi'iyaan oo ay u masaxaan caydnimada faqriga iyo dunuubta sida dabku uga zuuliyuu uga masaxo daxalka birta xadiidka aad ku dhiga yacni dabka qofka tumaalkii uu ku buufinayo biraha uu tumaayo dabkaasi birta la geliyo ee xadiidka ah sida dabku daxalka uu uga daadiyo sidaas oo kale ayaa xajka iyo cumrada marka la farabadiyo ay u daadiyaan faqriga iyo waxa weeyaan dunuubta waxaa kaloo rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalama kama fii saxiixi muslimin min xadiisi abi qataada sawmu yowmi carafa yukafiru sanata almaadiyata waalbaaqiyah maalinta carafa soomka la soomaa waa qofka aan xaajiga ahayn aan carafo taagnayn qofka xaajiga ee carafo taagna maaha sunna inuu soomo waa inuu iska afuro si uu awood iyo xoog ugu helo ducada iyo dikriga maalinta la qabanayo laakiin ruuxa aan carafo taagnayn soomka uu soomo maalinta carafa waxaa rasuulku yidhi sanadkii hore ee tegey iyo sanadka dambee soo socda kal hore iyo kal dambe ayaa waxa weeyaan lagu dhaafayaa sanadkii tegay iyo ka soo socda dunuubtooda ayaa lagu tirtirayaa waxaa kaluu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam kama akhrajahu alimaamu muslimu fii saxiixih siyaamu yowmi cashuuraa axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qablah waxaa rasuulku lahaa calayhi afdalu asalaati wassalaam maalinta cashuuraa oo ah maalinta tobnaad ee bisha muxaram soomka aan soomo waxaan ilaahay agtiisa ka xisaabsanayaa in lagu dhaafo lagu tirtiro dembi wixii waxa weeyaan aan galay sanadkii hore yacni waxaan u xisaabsanayaa in lagu tirtiro soomka maalintaas waxa weeyaan dunuubtii assana alatii qablah sanadkii ka horeeyey wixii dembi la galay walaalayaal haadihi alcibaadaat wa haadihi alacmaalu asaalixa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tirtirayaa oo uu ku dhaafayaa addoommadiisu dunuub iyo macaasi waxay galaan falilaahi alxamdu maa ajzala haadihi almasuuba rabbi ayaa mahadsane abaalka iyo ajriga la helayaa weynaa raxmadda ilaahayna ballaadhanaa yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra waayo rabbi fudayd iyo raxmad ayuu inala doonayaa laakiin culays iyo mashaqo inalama raba rabbi subxaanah ma jacala calaykum fi ddiini min xaraj bal ilaahay wuxuu inoogu baaqayaa daarta badbaadada iyo nabadgelyada oo jannada ah wallaahu yadcuu ilaa daari asalaam laakiin ibliis calayhi lacaa'inullah ayaa doonaya inuu waxa weeyaan aadamaha ka habaabiyo hidaayadiiyo hanuunka oo uu ka hor joogsado inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi asaciir si ay saciiro ugu wehel yeelaan ayaa uu doonayaa dadka inuu duubsado walaalayaal fii hada alyawmi almubaarak waxaynu ku nool nahay oo mu'min kastaa uu dareemayaa farxatu ramadaan farxadda iyo raynraynta ay ramadaan u xambaarsan tahay likulli mu'min ruux kastoo mu'mina oo danaynaya daacada iyo dikriga rabbi subxaanah walaalayaal waxa ilaahay nagu amray fii kitaabihi alkariim in lagu farxo oo lagu faano khayrka iyo wanaagga iyo diinta kuu korodha waxa dadka adduunyadu ahlu dunyaa marka shilin u soo kordho ayay ku farxaan laakiin ahlu diin wa ahlu taacaat dadka diinta iyo taacada ehelka u ah waxay ku farxaan oo ku faanaan marka ay diintoodu u soo korodho marka taacaadku ay u soo kordhaan marka munaasabaadka khayrka badani u soo gelayaan ayay ku farxaan dadkana ugu bushaareeyaan farxadda diinta iyo taacadu waa ta layna amray ee khayrka badan laakiin adduunyo aynu urursanayno faraxa lagu farxaa qiimo male waana laynoo diiday waxa ilaahay u yihi subxaanah qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun waxa uu rabbi yidhi jalla fii culaah waxaad tidhaahdaa nebi allow bifadli illaahi wa biraxmatih ilaahay deeqdiisa iyo naxariistiisa falyafraxuu dadku ha ku farxaan taasaa mudan in lagu farxo ilaahay deeqdiisa iyo raxmadiisa ilaahay diintiisa iyo daacadiisa iimaanka rabbi markuu kuu kordho taasaa mudan in lagu farxo waxau rabbi yidhi huwa khayrun mima yajmacuun faraxaa lagu farxaayo diinta iyo iimaanka iyo hanuunka iyo hidaayada ayaa ka khayr badan adduunyada ay dadku urursanayaan allah ilaahe maanta waxaynu ku farxaynaa oo farxad iyo raynrayn badan waxa weeyaan oo ballaadhan mudan bisha barakaysan ee foodayna soo saartay laakiin ahlu dunyaa iyagu waxay ku farxaan adduunyada waana farax aan ilaahay aan u jeclayn qaaruun ayaa waxaa lagu yidhi laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin ha farxin waayo ilaahay ma jecla kuwa adduunyada raaxadeeda iyo laqwiga iyo dheeldheelka adduunyo ku farxa farxaddaa ilaahay ma jecla ee waxba ha ku farxin farxadda alla uu jecel yahay waa farxadda diinta ee maaha farxadda adduunyada walidaalika ayaa rabbi waxa uu leeyahy subxaanah iyadoo laga warramaayo ahlu dunyaa iyo dadka moogan ee khafladaysani siday adduunyada ugu farxayaan iyo farxaddaasi inaanay wax qiimaa lahayn baa rabbi waxa uu leeyahy jalla shaanuh wa farixuu bilxayaati addunyaa wma alxayaatu addunyaa fi alaakhirati ilaa mataac waxa uu rabbi yidhi subxaanah waxay ku farxeen nolosha adduunyo ee liidata ee dhow ee aan dheerayn taasay ku farxeen manay ahaanin nolosha adduunyadu aakhiro marka la barbar dhigee lagu qiyaaso ilaa raaxo yar oo lagu dagmaayo oo deg deg looga guurayo mooyaane wax kalaba may ahaanin walaalayaal waxaan uga jeeday muqadimadaas iyo hordhaca aan muxaadarada ka horreysiiyey inaynu dareenno maanta munaasabadda inagu soo foolle iyo qiimaha ay leedahay iyo inaynu la nimaadno diyaar garowga ay xaqa u leedahay waayo walaalayaal dadka qaarkood marka la yidhaah ramadaan baa soo dhowaatay waxay ku diyaar garoobaan siday calooshooda waxay ku buuxin lahaayeen ama ay adduunyo cuni lahaayeen ama guryaha ay dhigan lahaayeen ayay u kala baratamaan oo suuqyada ku camiraan oo waxaad moodaa dadka qaarkood in diyaar garowga ramadaanba ay u arkeen in guryaha laga soo buuxiyo cunto iyo cabitaan iyo quruxda adduunyo inay intaas uun ka fahmeen baad moodaa laakiin dadka ahlullah ee taacada iyo cibaadada rabbi fahmay dadka khawaastee ilaahay addoommadiisa ka doortay iyagu ramadaan waxay ugu diyaar garoobaan qalbi nadiif oo saafiya qalbi daahira waxa weeyaan qalbiga ayay sii masaxaan oy sii daahiriyaan xumaanta iyo xiqdiga iyo xasadka iyo xaaraanta oo dhan ayaa ay ka toobad keenaan markaasay ramadaan u bilataa iyagoo nadiif oo maydhay qalbi daahira ayaanay ku qaabilaan dabeed waxay ku camiraan camal saalixa iyo cibaado khaalis ah walaalayaal haddaan usoo noqdo mawduuceenna maanta waxa uu yahay bacdu axkaami asiyaam bisha ramadaan soomka aynu soomayno axkaamta la xidhiidha badh ka mid ah ayaa waxa weeyaan mawduuceenu ku saabsan yahay waxa ay tahay nuqdada ugu horeyseen ka hadli doono tacriifu sawmi lugatan wasilaaxa inaynu soomka bal tacriifino oo qeexno waxa soom la yidhaahdo luqada carbeed iyo luqada sharciga kitaabka iyo sunnada bal soom waxa looga jeedo dabad waxaynu raacin doonaa xukmuh xukumkiisu waxa uu yahay ma waajibba ma sunna ma mubaaxba bal axkaamulkhamsaha ka uu qaadanayo ayaynu tilmaami doonaa waxaynu raacin doonaa xikmadda iyo ujeeddada ilaahay xukumkaa soomka u jideeyey iyo waxa loo waajibiyey ayaa aynu tilmaami doonaa waxaynu raacin doonaa bacdu aadaabi siyaam soomku aadaabta uu leeyahay wax ka mid ah iyo shuruuddiisa kuwa ugu muhiimsan ayaa aynu wax ka tilmaami doonaa dabeed waxaynu ishaari doonaa mufatiraatu sawm oo waxyaabaha soomka jebiye ah kadibna waxaynu ku khatimi doonaa waxyaabaha aan soomka waxba yeelin laakiin laga yaabo dadka qaarkood inay iska ilaaliyaan oo moodaan soomkooda inuu jebinayo walaalayaal haddaynu iska bilaabanno mawduuceenna assawmu lugatan huwa alimsaak soomku waxa uu luqa ahaan yahay alimsaak in shay laga joogsado imsaaggaa iyo joogsigaasi waa caam oo wax kasta oo laga joogsado oo la daayo waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay sawm xagga luqada carbeed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay kitaabkiisa kariimka ah isagoo ka waramaya hadalkii maryama ay tidhi innii nadartu lilraxmaani sawmaa waxaan u nadray allaha raxmaanka ah soom waxay culimmadu ku fasireen sawman ay samtaa aamus ayaan u nadray maxaa soom loogu tilmaamay aamuska liannahu imsaakun cani ilkalaam waayo waa hadalkii oo laga joogsaday wax kasta oo laga joogsadana waxaa lagu tilmaami karaa sawm ama hadal ha noqdo waxa laga joogsaday ama cunto ha noqoto ama shay kale ha noqoto laakiin luqada sharciga waxaa la yidhaha sawm waa imsaakun makhsuus fii zamanin makhsuus can ashyaaa makhsuusa waxaa soomka la yidhaha luqada sharciga oo sharcigu uu yaqaanaa marka soom la yidhaahdo in wax gaa imsaak waa joogsi gaara ma aha mid caama oo wax kastoo laga joogsado sharcigu soom ma yidhaahdo oo dee haddaad hadalka iminka ka aamusto sharciga kuma tihid saa'im walow luqada carbeed haba lagu yidhaahdo saa'im cani ilkalaami marka xagga sharciga soomku waxa uu yahay imsaakun makhsuus waa joogsi khaas oo gaar ah maaha caam fii zamanin makhsuus xilli gaara ayaana waxaa laga joogsanayaa oo cadeed waagu markuu beryo ah ilaa inta cadeedu dhacayso inta udhaxaysa zamankaa uma atimu siyaama ila alleyl wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl can ashyaaa makhsuusa waxaana laga joogsanayaa oo laga soomayaa ashyaa gaar ah idan waxa uu soomkii noqday joogsi gaar ah oo wax gaara laga joogsanayo xilli gaarana shaygaa laga joogayo oo layska mancinayo waxaa kaloo lagu tacriifiyey cibaaro kale haddaynu u dhigno xagga macnaha waa isku mid alfaada unbay ku kala duwan yihiine attacabudu lilahi tacaala bilimsaak in ilaahay lagu caabudo oo loogu dhowaado joogsiga laga joogsanayo can ilakli washurbi wa saa'iri almufatiraat cuntada iyo cabitaanka iyo jimaaca iyo waxyaabihii kale soomka jabinayey min tuluuci alfajri ilaa guruubi ishams laga bilaabo waagu marka uu beriyo ilaa laga gaadhayo cadeed dhaca inta u dhaxaysa in laga soomo laga joogsado waxyaabihii soomka gurinayey ayaa la yidhaahdaa waxa weeyaan soomka xagga luqada sharciga haddaynu intaa ku dhaafno tacriifka soomka maxaa uu yahay xukumka soomka waa waajib bilkitaabi wasunnati waalijmaac ilaahay kitaabkiisa waa ku waajibiye soomka oo rabbi waxa u yihi jalla sha'nu yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun kuwa iimaanka laga helayow waxaa laydinku faral yeelo laydinku waajibiyey soomka bisha ramadaan sidii ummadihii horeba loogu waajibiyey لعلكم تتقون si aad ilaahay subxaanahu watacaala uga cabsataan oo xaaraanta uga dhowrsataan oo isaga ilaalisaan waajibaadkana ula timaadaan waalkitaabu fi llugati bimacna alwujuubi waalfard kitaabkuna maadada kataba oo min alkitaab lugada carbeed waxay ku timaadaa macnaha waajibnimada iyo faralka oo bimacnaa furida weeyi qaala allahu tacaala kutiba alaykum si- kutiba calaykum alqisaas sida ku sugan aayadda qur-aanka ee fii suurati albaqara aayadda toddobaatan iyo sideed bimacnaa furida weeyaan kutiba calaykum asiyaam ay furida calaykum alqisaas ayaan ujeedaa kutiba calaykum alqisaas bimacnaa furida waa laydinku faral yeelay qisaas qof walba wuxuu geystay in laga gooyo naf iyo wixii ka hooseeyaba waa laydinku faral yeelay wa kama fi sharxi saxiix lbukhaari libni babaal yani macnaha kutiba inay bimacnaa furida tahay weeyaan oo ahlulcilmigu ay ku fasireen sida ku sugan sharxu saxiixi lbukhaari libni babaal mujaladka afraad safxada lixaad waxaa kaluu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala faman shahida minkum ashahra falyasumhu qofka bishii ramadaan idinka idinka mid ee xaadira isagoo ahlun lilwujuub ah dadka ehelka u ah wujuubka soomka ee wax maanicina aanu ku qumin sida xagga dambe aynu ka tilmaami doono qofka bishii soo xaadira isagoo ahlulwujuuba waxa weeyaan waa inuu soomo faman shahida minkum ashahra falyasumhu ruuxa idinka mida ee bishii ramadaan xaadiraa ha soomo waxaa culamaa ulusuulna ay yidhaahdeen waalamru yaqtadi alwujuub amarka waxa uu keensadaa amarku waajibnimo ilaa qariino ka leexisa wujuubka la helo mooyaane waajibnimo ayuu keensanayaa walaa saarifa hunaa wax halkan wujuubka ka sarfinayaana ma jiro waxaa kaloo nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay si aynu u tilmaanno in sunnaduna ay ku soo arooray waajibnimada soomku fa fi saxiixayni min xadiisi cabdillaahi bni cumar ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal buniya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah wa iqaami asalaah wa iitaa'i azakaah waalxaji wa sawmi ramadaan hada alxadiid waxaa nebigu tilmaamay calayhi afdalu asalaati wassalaam in islaamka lagu dhisay shan tiir waxaa kow ka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala in la qiro mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooye nebi muxamedna uu yahay ergadii ummadda ilaahay u soo diray in la qiro salaada oo la oogo zakada oo la bixiyo xajka oo la guto bisha ramadaan oo la soomo waxaa xadiidkaa ku cad in sawmu ramadaan uu yahay axadu arkaani alislaami alkhamsa shanta tiir ee islaamku uu ku dhisan yahay mid ka mid a inuu yahay sawmu ramadaan waxaa kaloo wujuubka waxa weeyaan soomku uu ku sugan yahay biijmaaci alumma yacni culamaau lmuslimiin inay ku kulmeen in soomku uu waajib yahay oo arkaanulislaamka shanta a mid kamida uu yahay sida ahlulcilmi badani ay soo naqliyeen arrintaasna waa arrin ijmaaca oo waxa weeyaan culamaau lislaam aanay ku kala baydhin qodobka kale waxa uu yahay mataa furib haddii soomka xukunkiisu waajib yahay goormaa la waajibiyey waxaa ibnulqayim uu ku tilmaamay kitaabkiisa zaadu ulmacaad mujalladka labaad safxada soddonaad oo uu yidhi wa kaana farduhu fi sanati athaaniyati min alhijrati fatuwufiya rasuulu llah waqad saama tisca ramadaanaat waxaa ibnulqayim uu yidhi waxa faralka ramadaan u ahaa sanadkii labaad ee hijriyada waxaana rasuulka la oofsaday salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh sagaal sannadood isagoo ramadaan soomay wacalaa hada nasa alimaamu nawowiyu fi lmajmuuc waana sidaas sida uu caddeeyey alimaamu nawowi kitaabkiisa almajmuuc mujalladka lixaad safxada laba boqol iyo konton waxaanu tilmaamaynaa haddii xukumka soomku kaa uu yahay waajibnimada waktigii la waajibiyeyna aynu tilmaanay maa hiya alxikmatu min hada alxukmi waxaynu wada garanaynaa oo aynu ictiqaadsannahay in axkaamu llahi laa tajri cala alcabas in axkaamta rabbi iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu jidaynayaa kuma socdaan ciyaar ciyaar iyo dheel dheel bal ilaahay sharcigiisa waxa uu ku dhisay calaa xikamin baaliga xikmado xeel dheer calimahaa man calim wa jahilahaa man jahil ciddii garatayna way garatay ciddii jaahil ka noqotayna waa ka jaahil waxaanaynu ictiqaadsannahay xukum kastoo ilaahay uu rido iyo shay kastoo rabbi uu sharciyeeyo waxa uu ku salaysan yuhuu ku dhisan yahay xikmad aada iyo aada u xeel dheer oo baliiqa ayaa xukumkaasi uu ku salaysan yahay wax bilaa xikmad ilaahay uu xukumaana ma jiro laakiin bani aadamku maadaama ay daciif yihiin waxaa suurtagal ah xikmaddaa inay gartaan waxa kaloo suurtagal ah xikmaddaa inay garan waayaan garanwaaga ay garan waayeenna wuxuu daliil u yahay uun fahamkooda gaaban iyo cilmi la-aantooda wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilaa wa fawqa kulli dii cilmin caliim waayo mahmaa inkastoo cilmi la siiyo aadamaha cilmigiisu waa qaasir uun oo waa uu gaaban yahay walaa yuxiituuna bishayin min cilmih marnaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ku koobi maayaan cilmi daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo xikmadihiisa midna addoommadu ma koobi karayaan laakiin waxna way ka ogaanayaan in badanna way ka qarsoomaysaa waxaynu haddaba tilmaamaynaa bal soomka xukumkaa wujuubka leh xikmadda ilaahay u jideeyey waa maxay waxaa ka mid ah xikamu siyaam waxaa ilaahay inoogu waajibiyey soomka bisha ramadaan liannahu cibaadatun lilaahi caza wajal yataqarabu alcabdu fiiha ilaa rabbih bitarki maxbuubaatihi min alطacaami waalsharaabi wاlnikaax lilxusuuli calaa maa huwa axabu ilayhi min rida allahi wa jannatih waxaa xikamka soomka ka mid ah loo waajibiyey inuu soomku yahay cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado waxaana rabbi lagu caabudayaa oo loogu dhowaanayaa bisha ramadaan in laga tago addoonku wixii uu jeclaa ee naftiisa caadada u ahayd hadday cunto tahay hadday cabbitaan tahay hadday galmadii xalaasha ahay tahay iyo waxyaabihii la midka ahaa ee nafta bani aadamka caadada u ahayd ee ay jeclayd ayaa addoonku wuxuu ilaahay ugu dhowaanayaa maxbuubaadkiisuu jeclaa inuu ilaahay darkii uga tago waxaanuu uga tegayaa wuxuu jeclaa lilxusuuli calaa maa huwa axabu ilayh si uu gaadhuu u helo wax taa uu ka sii jecel yuhuu uga jacayl badan yahay oo ah min rida allaahi wa jannatih ilaahay raalli ahaanshihiis iyo jannadiis waayo raalli ahaanshaha rabbi iyo jannatu lfirdowsi alaclaa ayaa addoonku uga jacayl badan yahay cuntada iyo cabbitaanka marka addoonku waxa uu ka tegay adduunyada wuxuu jeclaa ilaahay dartii baanu uga tegay si uu u helo waxaa wax ka qiimo badan oo uga jacayl badan yahay oo ilaahay agtiisa uu ku diyaar gareeyey wa bidaalika yadharu sidqu iimaanihi wa kamaalu cubuudiyatih arrinta noocaas ah ayaa ay ku daahiraysaa oo ay ku muuqanaysaa iimaankiisa runnimadiisa iyo addoonnimadiisa inuu ka run sheegay taasi ayaa ay ku muuqanaysaa markaa taasi waa xikmad ka mid ah min ahami xikami fardiyati sawm inuu yahay cibaada loogu taqarubayo ilaahay subxaanahu wa tacaala in maxbuubaadkii laga tago si loo helo maa huwa axab wax looga kalgacayl badan yahay waxaa kaloo ka mid ah min xikami siyaam annahu sababun litaqwa allahi jala jalaaluh in soomku uu sabab u yahay cabsida rabbi subxaanah oo ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun waxa ilaahay u yihi subxaanah kuwa iimaanka laga helayow waxa laydinku faral yeelay soomka sidii kuwii idinka horreeyaba loogu faral yeelay laakiin maa hiya alxikma min hada alfardi waalwujuub xikmadda looga dan leeyahay iyo hadafka laga rabaa waa maxay waajibnimada soomkaa ilaahay baa caddeeyey subxaanah rabbi waxa uu yidhi lacallakum tattaquun ay likay tattaquu si aad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsataan waxaa aayaddaa rabbi ku caddeeyey uu ku qeexay in xikmadda loo waajibiyo soomku uu yahay lilxusuuli cala ataqwa in ilaahay cabsidiisa la helo waxa ayaan darro ah addoonku isagoo sooman inaanu soomkiisa ka dheefin oonu ka helin cabsi alleh inaanu soomkiisu noqon ku xaaraanta ka xakameeya wanaagga iyo khayrkana ku xambaara waayo soomku ma aha sawmulfarji walfam sida dadka qaarkood soomka la rabaa maaha oo keliya soomka laga soomayo afka iyo farjiga in cuntadiiyo cabitaanka layska daayo galmadana layska daayo laakiin wax walba lagu dhiirado kaasi soomka ilaahay raba ma aha laakiin soomka ilaahay uu rabaa waxa uu yahay ka iyadoo laga soomayo cuntada iyo cabitaanka iyo galmada xaaraanta ah iyo waxa weeyaan tii xalaasha ahaydba iyadoo laga wada soomayo iyo waxyaabihii soomka jebinayay oo dhan iyadoo laga soomayo soomka la raaciyo sawmul jawaarix xubnihiina inay soomaan oo sida afkaagu uga soomay cuntada ee farjigaaga ama waxa weeyaan xubintaada tarankuna ay uga soontay jimaacii iyo galmadii xalaasha ahayd ayaa ay waajib tahay indhahaagu inay ka soomaan xaaraanta oonad xaaraanta la raaraacin dhagahaagu inay ka soomaan xaaraanta oonad waxa weeyaan heesaha ku dhegaysanin gacmahaagu inay ka soomaan xaaraanta oonad xaaraanta ku qabanin lugahaagu inay ka soomaan xaaraanta oonad xaaraanta ugu soconin yacni qalbigaaga iyo xubnahaaga oo dhan inaad ka xakamayso xaaraanta soomka dhabti xaqiiqadii waa kaa laakiin walaalayaal soom inoo noqon maayo soom aynu cuntadii iyo cabitaanka un iska daynay wixii kalena aynu ku afurayno waxa ayaan baran qofka ka soomay wixii rabadaanta ka hor xalaasha u ahaa waa cuntadii iyo cabitaankii oo kale iyo jimaacii reerkiis yacni rabadaan ka hor dee xalaal bay u ahaayeen waxa marka ayaan daran ninka ka soomay wixii rabadaan ka hor xalaasha u ahaa laakiinse ku afuray wixii rabadaan horteed iyo dabadeedba xaaraanta ka ahaa sida xanta sida beenta sida namiimada iyo isku diridda dadka yacni iyo waxa weeyaan muxaramaadka kale iyo fisqiga iyo macaasida waa ayaan daro waayo muxaramaadka noocaasihi rabadaantana waa xaaraan bilaha kalena waa xaaraan weliba xaaraannimadoodu waxay sii adag taho ay sii daran tahay bisha ramadaan dhexdeeda idan waajibku waxa uu yahay sida xalaashiiba looga soomayo in xaaraantii mar walba xaaraanta ahaydna laga soomo oo lagu afurin waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofkaan iskaga tegin hadalka beenta ah iyo ku camalfalkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dan iyo muraadoona kama leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ma danaynayo inuu isaga tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa yacni dan ilaahay kama leh ama ha ka taga ama yuu ka tegi macnuhu waxa weeyi qofkii mar hadduu ka tegi waayey beentii iyo muxaramaadkii kale dee soomkiisii qiima uma leh soom aan kaa soomin xumaantii soomkuu noqon maayo waayo macnaha soomku waa ka guda ballaadhan yahay cunto iyo cabitaan oo keliya waa inaad macsiyo oo dhan ka soomto haddaad ilaahay cabsi ka doonayso inaad ka hesho oo taqwada iyo cabsida rabbi inay qalbigaaga biyo dhigto haddaad doonayso waxyaabahaasoo dhan waa inaad ka soomto waayo beenta oo kale waa muxaram ramadaan iyo kayrkeedba oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa kamaa fi saxiixayni min xadiisi cabdillahi bni mascuud iyaakum walkadib faina alkadiba yahdi ila alfujuur waina alfujuura yahdi ila annaar wamaa yazaalu alcabdu yakdibu wayataxara alkadib xataa yuktaba cinda allahi kadaaba addoonku ka zuuli maayo inuu been sheeguu weliba beenta ku dadaalo waxa weeyaan ilaa ilaahay agtiisa lagu qoro inuu yahay kadaab waxa uu nebigu marka hore tilmaamo uu yidhi war iska ilaaliya beenta waayo beentu dadka waxay u hogaamisaa oo u sababtaa xumaanta xumaantuna dadka waxay u sababtaa naarta addoonkuna kama zuulo inuu been ka caado yeeshuu ku dadaalo beenta ilaa ilaahay agtiisa lagaga qoro ninkaa hebel waa kadaab waa been badaneh waxa beentu iyadoo wada xaaraana ugu sii daran in ilaah iyo rasuulkiisa lagu been abuurto oo diinta alle loo nisbeeyo waxaanay waxay beri ka tahay aada iska tidhaahdo waxani waa xalaal ama waa xaaraan adoon daliil uga hayn kitaabka iyo sunnada waayo ilaah iyo rasuulkiisa ayaad ku been abuuratay waana akbaru lkadiba cala allahi wa rasuulih waa been ilaah iyo rasuulkiisa lagu been abuurto kan u weyn weeye walaa taquluu lima tasifu alsinatukum alkadib hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi alkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun waxau rabbi lahaa ha ku tilmaamina carabadiino ha ku odhanina waxyaabaha carabadiino ay sifaynayaan ee ay tilmaamayaan ee beenta ah kanaa xalaal iyo kanaa xaaraam ah idinkoon ilaahay iyo rasuulkiisa daliil uga hayn waayo xalaashu waa waxa ilaahay xalaaleeyey xaaraamtuna waa waxa ilaahay iyo rasuulkiisu ay xarimeen marka waxaa kaluu rabbi lahaa waywma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhuhum muswadda alaysa fii jahannama maswan lilmutakabiriin maalinta qiyaame waxaad arkaysaa kuwii ilaahay ku been abuurto wejiyadoodu ay madoobaadeen waxay wejiyadoodu u madoobaadeen waxau yidhi cabdiraxmaan naasir asacdi falamaa sawaduu wajha alxaqi bilkadib sawada allahu wujuuhahum waxa weeyaan binnaar markii ay wejigii xaqa been ku madoobeeyeen ayaa maalinta qiyaame waxay yimaadeen wejigoodii oo ku madoobaaday naar jazaan min jinsi alcamal iyadoo abaalkoodii laga waraabiyey oo camalkay sameeyeen abaal ku habboon ilaahay siiyey jazaan wifaaqa waaljazaau min jinsi alcamal sidoo kale waxa ugu weyn yacni beenaha in rasuulka ilaahay lagu been abuurto man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofka rasuulku waxa weli igu been abuurtaa makaanka iyo meesha uu galaayo ha uga diyaar garoobo naar ciyaadan billaah haddaad iska tidhaahdo waxaanu nebigu odhan rasuulkaasi baa yidhi oo axaadiidta daciifka iyo mawduuca aada nebiga u nisbayso waad ku been abuuratay rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidoo kale namiimadiiyo isku diridda dadka waa shay muxaram oo min kabaa'iri dunuub cadaabulqabrigana lagu muso waayo nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam laa yadkhulu ljannata namaam sidoo kale xanta waxa weeyaan waa waxyaabaha cadaabulqabriga lagu muto kana mida min kabaa'iri dunuub rasuulkana markii la weydiiye xanta waxa uu yidhi waa dikruka akhaaka bimaa yakrah waa walaalkaayood ku tilmaanto wuxuu nacay oonu raalli ka ahayn rasuulka waxaa la weydiiyey rasuulkii allow bal ka waran waxaan ku sheegayaa hadduu ku sugan yahay nebigu waxa uu yidhi waxaad walaalkaa ku tilmaantee u nacayaa hadday tahay sifo uu ku sugan yahay waa xan haddaanay ku sugnayna waa buhtaan iyo been abuurad labadu kala daran mid walbana waa xaaraan walaalayaal yaanan mawduuca ka bixin aan ku soo noqdo waxaan mawaadiicdaa u ishaarayeen u tilmaamayey waxa bulshadeenna iyo mujtamaceenna ku fara badan khaas ahaan dumarka in carabka in fara badan ay ka dambaabaan oo xanta iyo namiimada iyo waxa weeyaan naqliga warka dadka loo kala qaado inay fudaydsadaan iyagoo weliba sooman waxaan leeyahay ukhtil muslima walaashayda muslimadda ah ee iimaanka ku sifaysanay soomkaaga ilaasho oo yaanu kaa dayacmin si aanad u noqon ruux soomkiisii aan waxba ka faa'idin oon iyo haraad mooyaane walaalayaal waxaan tilmaamayaa bacdu alaadaab alwaajiba aadaabta waajibka ee qofka saa'imka a looga baahan yahay wax ka mid a ayaan ishaaraya waxaa ka mid a aadaabu saa'im alwaajiba alqiyaamu bimaa awjaba allahu calayh wa tarki maa naha allahu canhu waxaa ka mid a aadaabta qofka sooman looga baahan yahay inuu la yimaado waxyaabaha lagu waajibiyey ee cibaadaadka ah kana tago waxyaabaha laga xarimay ee muxaramaadka ah waayo soomka waxaa loo sharciyeeyeyba dee waxa weeyaan waa imtisaalun bimaa bihi allahu amar waa iyadoo lala imanayo wixii ilaahay la faray waxaa ka mid ah waajibaadka saaran qofka sooman ee ay waajibka ku tahay inuu la yimaado adaau salawaat fii awqaatiha inuu salaada tukado xilligeeda oo aan u taariku salaad ahayn waayo walaalayaal salaada oo laga tagaa waa gaalnimo waxa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaah faman tarakahaa faqad kafar ballanta annaka iyo nimanka gaalada a noo dhaxaysa waa salaad kamaa fii xadiisi burayda ruuxa ka tagaana waa gaaloobay sidoo kale waxaa ku sugnaatay fi saxiix inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa waxa ninka iyo gaalnimada iyo shirkigaba u dhaxeeya oo xadka u dhaxeeya uu yahay salaada hadduu markaa salaadii ka tago xeradii gaalada ayaa u ku biiraya walaalayaal haddaba maadaama salaadu ay makaanadaa leedahay maadaama salaadu ay tahay marka tawxiidka laga yimaado tiirka labaad ee tiirasha islaamka maadaama salaadu ay tahay ta islaamnimadaadu ku sugnaanayso waxa waajiba qofka soomayaa inuu salaado oo salaadana uu tukado waxaad ogaataa haddaad adoo taariku salaada sida dadka qaarkood oo weligaa ilaahay wejigaaga dhulka u dhigin haddaad tidhaahdo bisha ramadaan waan soomayaa soomkaagu cibaado maahe waa caado kuna anfici maayo lagaana aqbali maayo waayo qof islaamnimadiisii la ysku haysto ma gaal baa mise waa muslim dee cibaado laga aqbali maayo iyo soom walaalayaal qofka soomayaa waa inuu salaado haddii kale waa iska af xidhan yahay faa'iidana ka dheefi maayo oo midho ka goosan maayo soomkiisa aan haraab iyo gaajo ahayn fasaxaruu fa inna fi saxuuri baraka suxuurta waayo suxuurta baraka ayaa ku jirta waxaa kaluu nabigu lahaa sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaamu albani uu ku tasiixinayo silsilatu axaadiidi saxiixa mujalladka labaad safxada boqol iyo afar waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam nicma saxuuri lmu'mini tamru ruuxa mu'minkaa suxuurtiisa waxa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan timir inuu ku suxuurto waayo timirtu xagga caafimaad ahaan iyo waxa weeyaan xagga sixada qofkana waa la tajribeeyo waa la ogaaday oo xataa atibada iyo dhakhaatiirta casriga ayaa ogaaday qofku marka uu gaajooday tamartiisu ay daciifto waxyaabaha soo celiya ugu wanaagsan in macaankaa timirtu uu ka mid yahay sharci ahaanna waa layna amray in waxa weeyaan ama waa laynoo tilmaamay fadli badnaanta ay fadli badan tahay suxuurta in laga dhigo timir waxaa sunno ah suxuurta in la aakhiriyo oo la dibdhigo dadka qaarkood waxa ay suxuuranayaan labiyo tobanka habeennimo ama kowda habeennimo dabadeed waagii wuxuu u baryayaa iyagoo nasba ku noolayn oo soomkiiba xalay soo dhammaystay xikmadda suxuurta loo sharciyeeyena waxa weeye ma aha qofku inuu habeenkii soomo oo cunto la-aan ku dhaco waa inuu qofku habeenkii wax iska cuno oo cuntada iyo cabbitaanka iskaga raaxaysto laakiin waagu markuu beriyo waa inuu joojiyo cuntada iyo cabitaanka markaa suxuurta waa in la dib dhigo fa can qataada can anas bni maalikin waxaa anas bni maalik laga wariyey inuu yidhi ana nabiy allahi wa zayd bna saabitin tasaxara waxau yihi nabigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo zayd bnu saabit ayaa wada suxuurtay falamaa faraga min saxuurihimaa qaama nabiy llahi ila salaa waxau yihi markii ay ka faaruqeen suxuurtoodii ayaa nebigu salaadii u kacay fa sallaa waa tukaday salaadii subax marka qulnaa lianas waxay saxaabadu yidhaahdeen waxaanu anas ku nidhi kam kaana bayna faraaqihimaa min saxuurihimaa wa dukhuulihimaa fi salaa imisaa u dhaxaysay suxuurtoodii iyo salaadii subaxay galeen qaala qadra maa yaqra'u arajulu khamsiina aayah rawaahu lbukhaari waxau ihi waxaa u dhaxaysay qadar uu ninku ku akriyi karo konton aayadood waa ugu badnaan ilaa rubuc saaca ma labaatan daqiiqa iyo wax ku dhow waxaa xadiidka laga qaadanayaa in suxuurta nebigu aada iyo aad ay ugu soo dhoweyd salaada subax waxaa loo baahan yahay marka in dadku ay suxuurta u kacaan saacadaha ugu dambeeya ee xagga waaberiga u dhow ama salaada subax oo suxuurtooda ay kala horeeyaan oo keliya salaada subax ama waaberiga yacni waa inaad ka ilaalisa uun waaga berigiisa inta ka horeysa waxa weeyaan waa inaad ku soo dhaweyso xagga waa berigood usoo dhawaato si waagu kuugu beriyo adoo suxuurtay oo iska dharagsan maalintaas soomkeedana awood iyo tamar badan aada ugu hesho waayo xikmadda loo sharciyeeye suxuurta in la akhiriyo waa raxmad ilaahay noo naxariisanayo haddii kale dee qofkii maalintii waa u gaajoonaya tamarna heli maayo waanu daciifaya lamana rabo inuu qofku digrigii iyo daacadii ka daciifo oo maalin leyl u jiifo habeen leylna uu soo jeedo la dooni maayo waa inuu habeenkiina qiyaam ku camiro maalintiina qiraa'o iyo digri iyo daaco uu ku camiro oo bisha ramadaan ay noqoto bil cibaado laakiin aanay noqon bil hurdo iyo caajis iyo fiideo la daawado sidoo kale fi lbukhaari min xadiidi caaisha waxaa ku sugan ana bilaalan kaana yuadinu bileyl yani bilaal nebigu laba mu-adin ayaa xilligiisii u lahaa marka bilaal waxa waadini jiray goor habeennimo ah waxa weeyaan ibnu ummi maktuumna waagu markuu beriyo ayuu salaada subax u aadini jiray nebigu markaa waxau yihi kuluu washrabuu حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وعاول النبي اسكعنا وعبد إلا ابن أم مكتوم وآداميه ويوانين إن دلعوه ما أدنى إلا واجو بريو أما الله قل هذا أصبحت أصبحت وادوا بريسته واجي وابريي marka halkaa waxaa laga garanayaa suxuurta in la aakhirinaayo oo dib loo dhigayo sidoo kale waxaa aadaabta sunnada ee saa'imka ka mid a tacjiilu alfutuur ama aliftaar in waxa weeyaan afurkii la dedejiyo waxaa saxiixeynka ku sugan xadiidka sahal ibni sacad uu warinayo inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra dadku khayr ka zuuli maayaan inta afurka ay dedejinayaan waxaa la rabaa mar alla markay cadeedu dhacdo inaan dib looga dhigin afurka xataa mu-adinku hadduu habsaamoon la aadaamin oo aad laakiin hubsatay cadeedii inay godka gashay waxa weeyaan waa inaad afurto sidaasaa fadli badan waayo nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam idaa aqbala alleylu min haahunaa wa adbara annahaaru min haahunaa wagarabat ishamsu faqad afsara asaa'im marka habeenku halkan uu kasoo qaabilo maalintiina xaggan ay ka daba jeediso cadeediina godka ay gasho qofkii soomanaa waa afuray ama aadaan maqal ama ha maqlin mar haddaad taa hubsatay waa inaad afurto afurkana aada dedejiso oo sida shiicada aanad afurkaaga xidigaha la sugin waayo shiicada ayaa afurka aakhiriya ilaa ay cirka xidigaha ku arkaan nebiguna waxa buu yihi sala allahu calayhi wasalam ummaddu khayr ka suuli mayso oo khayr ayay baaqi ku ahaanayaan maa lam tantadir bifitriha annujuum inta afurkeeda aanay xidigaha la sugin laakiin mar hadday cirka eegaan oo yidhaahdaan cirkii xidigihii ma xidigeeyey oy afurka aakhiriyaan ummadda khayrkii waa ka yaraado waa ka zuulay waxaa kaloo sunno ah kamaa fi sunani min xadiisi anas in lagu afuro timir waxa weeyaan rubabaada oo qoyan haddii la waayo timirka iska caadiga angegan haddii la waayo kabashadiyaa qofki inuu isaga afuro oo weliba afurkiisa uu noqdo qabla salaa inta aanu tukan waayo sidaasaa sunnaa inuu afuro kadibna uu salaada maqrib tukado waxa uu nabigu ahaa min kama kamaa qaala anas sida anas uu ka warinayo waxa uu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yuftiru calaa rutabaat nebigu rutabaadkaa timirkaa qoyan ayaa uu ku afuri jiray qabla an yusallii intaanu tukan maqribka fain lam takun rutabaatun facalaa tamaraat fain lam takun xataa xasawaatun min maa waxaa sunno ah qofku markuu afuraayo inuu iska ducaysto ducooyinka ama dikriga soo arooray marka la afurayana waxaa ka mid a inuu yidhaahdo dahaba adama wabtallat alcuruuq wasabata alajru in shaa allahu tacaala haraadkii waa tegey xididadiina waa ay qoyeen ajrigii iyo abaalkiina waa sugnaaday in sha allahu tacaala waayo qofka saa'imka ah inta uu sooman yahay iyo markuu afurayaba ducadiisu waa duco ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalayo oo aanu ka celinayn waxaynu isweydiinaynaa calaa man yajibu sawm soomku yuu ku waajibaa man calaa kulli muslimin baaliqin caaqilin muqiimin qaadirin saalimin min almawaanic waxa uu soomku ku waajib yahay ruux kastoo muslim ah oo qaangaadh ah oo caqli loo waalayn oo muqiima oo negi oo aan socoto iyo safar ku jirin oo awood iyo qudro uleh soomka oo ka nabadgalay mawaanicda oo wax soomka u diidayaa aanu jirin waayo rabbi waxau yihi faman shahida minkum shaara falyasum nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxau yihi idaa ra'aytum alhilaala fasumuu markaad bishii aragtaan eed xaadirtaan sooma markaa qofka shuruudaa laga helay soomkii waa ku waajibayaa laakiin qofka gaalka ah een muslimka ahayn dee soomkii waxa weeyaan ku waajibi maayo kana ansixi maayo waayo waxaan soomka aanu ehel ugu ahayn qofka gaalkii dee waxaa laga rabaa islaamkii iyo tawxiidkii marka ilaa horta uu islaamo dee soom laga dalbi maayo qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf waman yakfur biliimaani faqad xabita camalu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin ruuxu haddii uu gaaloobo oonu mu'min ahayn dee camalkiisu waa burayaa camalna ka ansixi maayo marka isagoo mutaalab oo laga rabo shariicadoo dhan inuu la wada yimaado haddana yacni waxa weeyaan ka ansixi mayso cibaadaadku xaalata kufri ha lagu ciqaabo ka tegista uu ka tegay acmaashi iyo cibaadaadka laakiin ka ansixi mayso isagoo kaafira xataa yuslim sidoo kale ilmihii yaraaye sabiga ahaa soomkii ku waajibi maayo in lagu hejbiyo lagu barbaariyo lagu ababiyo markuu mumayiz noqdo si uu caado uga yeesho way fiican tahay sidii salafu saalix ay samayn jireen laakiin waajibkuma aha waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau yihi rufica alqalamu can halaasa saddex qolo qalamkii takliifka iyo waajibnimada waa laga kor yeelay oo qalin ma saara waajibna ma saara waxaa ka mid a can isagiiri xataa yakbur ilmaha yar intuu ka qaangaadhayo ama uu weynaanayo sidoo kale qofkii waalaa ayaa isagana aanu soomku waajib ku ahayn waayo xadiidkaa horeyna akrinay ee nebigu uu yidhi saddex qolo ayaa qalimka laga kor qaaday oon waajib iyo xil saarayn waxaa ka mid ahaa can ilmajnuuni xataa yufiiq qofkii waalaa ilaa inta uu ka miirsanayo waxaa la mid a oo qofka sadiga ee ilmaha yar ee aan u xil saarayn la xukum ah qofka daadee gaboobay ilaa uu gaadhay heerkii asaasaqa yacni heerka asaasaqu waxa weeye heer qofkii weynaa uu waxa weeyaan sabinnimo iyo yaraantii oo kale usoo noqdo oo uu kala garan waayo waxa ku xun iyo waxa ku san xaaladaa qofka weynaaday marka uu gaadhay waa saasaqo ee uu waxba kala garan waayo ee miyirkiisa iyo maankiisa u zuulee uu baaba'o xilmo saara waajib laga rabaana ma jiro oo waxa weeyaan saarani laa soom walaa fidyo midna lagama rabo qofka laakiin isagu waxa weeyaan soomka aan karayn karitaan mustamir ah oon laga rajo qabin cilladaasi inay ka zuusho sida qofka da-da ah ma asaasiqin oo caqligiisi iyo miyirkiisii wuu qabaa laakiin waa nin da-a oo weynaaday oo soomkii aan xajinayn ama waa nin xanuunsanaya oo xanuunka inuu ka kaco aan laga rajo qabin sida dadka kansarka iyo xanuunada xunxun ay ku dhacaan yacni ruuxa cilladaasi ay ku timaado daa'imkee joogtada ah ama cilladaa da-da iyo weynaanta ama cillada cudurkaa daa'imka ah qofka labadaa cillo midkoodu ku dhaco soomkii waajib kuma aha laakiin waxaa laga rabaa beddelkii soomka inay fidyo la yimaadaan wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin yacni kuwa soomka aan karayn waxaa korkooda ah fidyo inay bixiyaan oo ah inay miskiin quudiyaan waxaa ibnu cabbaas lahaa aayadda yacni markii hore waxaa mukhayar qofka u ahayd isagoo soomka karaya inuu hadduu doonana fidyo bixiyo hadduu doonana waxa weeyaan u soomo laakiin markii dambe xukumkaa waa la nasakhay waxay aayaduna ku baaqi noqotay sida ibnu cabbaas uu tilmaamaya kamaa fi lbukhaari yacni ruuxa weyn ee da-da rag iyo dumarba ee waxa weeyaan aan weynidiisa aan laga rajo qabin dee inuu waxa weeyaan awood yeeshuu ku soomo ruuxa weyn ee da-da ah ee aan awoodi karayn soomka ayay baaqi ku tahay inuu fidyadii bixiyo oo yacni halkii uu ka soomi lahaa soomka waxa bedel ka ah inuu miskiin quudiyo maalin walba waxaa la xukun ah qofka xanuunsanaya xanuun aanu ka kacayn oon laga rajo qabin inuu ka kaco waa la xukun isaguna oo waxa uu bixinayaa fidya iyo waxa weeyaan miskiin inuu maalin walba quudiyo ama markaa maalin walba miskiinka ha quudiyo quudintuna waa waxa miskiinka dhargin kara hal mar yacni adoo cashadii iyo afurkii kaxeeye oo dhargiya waa icaam waad quudisay haddaad raashin bisil waxa weeyaan qaydin ku siinaysana waxay noqonaysaa inaad raashin ku filan oo aad raacisay wixii uu ku hagaajisanayo khudrad iyo saliidna inaad siisoo tiraa soo karso inaad kaxaysood quudisood radadisana waxa weeyaan way ku ansaxaysaa icaamkii inaad hal meel uun soddon miskiin bishu markay dhammaato aad ku wada quudisana way kaaga ansaxaysaa sidii aanasba uu samayn jiray markii uu weynaaday marka ibnu cabaas waxau yihi kama fi lbukhaari fi shayki alkabiir walmara alkabiira laa yastatiicaani an yasuumaa fayucimaani makana kuli yawmin miskiina sidaasay wuxuu yihi aayaddu ay muxkam ama baaqi ugu tahay dadkaa gaboobeen awoodda soomka u lahayn inay fidyadaa bixiyaan inay maalin walba miskiin quudiyaan ruuxii socotada ama safarka ahaa waajibka saaran isna waxa weeyi inuu hadda u qalleeyo yacni isagoo musaafirah way u bannaan tahay inuu iska soomo hadduu awoodi leeyahay haddii aanu karayna dee waxa weeyaan inuu iska daayo oo uu iska afuro oo naftiisa aan u dhibin hadduu markaa afuro oo ruksada iyo fasaxa la siiyey uu qofka musaafirkii qaato waajibkiisu wuxuu noqonayaa maalmihii uu afuray ee safarka uu ahaa inuu dib u qalleeyo waayo rabbi waxau yihi waman kaana mariidan aw calaa safar fa ciddatu min ayaamin ukhar ruuxa xanuunsanaya ama socotada ah een soomin waxa waajib ku ah maalmuhu afuray in leeg inuu xagga dambe ka qalleeyo markay ramadaan baxdo waxaa saxiixeynka ku sugan xadiisu anas inuu yihi kunaa nusaafiru maca rasuuli illaah falam yacidu saa'imu cala almuftir wala almuftiru cala saa'im nebiga ayaanu socotay iyo safar la geli jiray markaa ka soomani muu ceebayn jirin ka afuran ka afuraya ee soomka jabiye ee iska cunayaana ma ceebayn jirin ka sooman waxaa halkaa laga garanayaa ruksadu inay waasac tahay oo kii doonaana uu soomi jiray kii doonaana uu iska afuri jiray waxay culimmadu yidhaahdeen sida mar walba fadliga badanna waxa weeye inuu addoonku sameeyo hadba sida u sahlan ee u fudud hadduu soomku u sahlan yahay intuu hadhow qallayn lahaa waa inuu iska soomo isagoo safara haddii aanu u sahlanayn taasi oo afurku uga sahlan yahayna waa inuu iska afuraa si uu hadhow u qalleeyo markaa hadba sida u sahlan ayay tahay sida afdalki inuu yeelo labadu hadday u sinaadaanna soomka ayaa uga fadli badan afurka waayo wa an tasuumuu khayrun lakum inaad soomtaan baa idiin khayr badan ayaa rabbi uu yidhi isagoo isaga oo ruksada iyo fasaxa ina siiyey ayaa haddana soomku u fadli badan yahay ruuxa laakiin isaga xanuunsanaya xanuun laga rajo qabo inuu ka kaco isaga waajibkiisu waxa weeyi maaha fidye inuu bixiyo waa inuu intaa uu xanuunsanayo iska afuro xanuunka markuu ka kacana u qalleeyo waman kaana mariidan aw calaa safar fa ciddatu min ayaamin ukar haweenaydii hadday dhiiggii dhalmada ay leedahay ama caadadii iyadana waajibkeedu waa inay iska afurto markay daahirowdana ay soomto maalmihii ka tegeyna ay xagga dambe ka qallayso waayo nabigu wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fi saxiixayn alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum haweenaydu miyaanay ahayn ta marka ay xaydo ama caadada iyo dhiiguu ka yimaado tu aan soom iyo salaatoona la iman oo labadaba ka tagtaa miyaanay ahayn maya waa ay tahay marka waa ay ka tegaysaa soomkii iyo salaadiiba xaaladda ay dhiigga leedahay waxaana waajib ku aqal leh sida ku cad xadiidkii caaisha fi saxiix ee ay tiri waxa weeyaan kunaa nu'maru biqadaa'i asawm walaa nu'maru biqadaa'i asalaa waxay tihi waxaana la amri jiray inaanu soomka qallayno salaada qallaheeda sena lama amri jirin ilaahay raxmadiisa waxaa ka mid ah inaanu dumarka ku waajibin salaadii ka tagtay inay qalleeyaan waayo way ku adkaanaysaa oo waa mashaqo iyo dhibaato ilaahayna diinta xaraj kama yeelin maa jacala calaykum fi diini min xaraj laakiin waxaa la amray soomkii inay qalleeyaan maadaama sanadkii hal mar uu imanayo qallihiisuna uu sahlan yahay haweenaydii waxa weeyaan xaamilada ahayd ama murdicada ee ama ilma naaska shaqsiinaysay amaba uurka lahayd ee ilma caloosha ku siday waa laba miduun inay cabsii ku dhacdo oo ay cabsadaan oo afurkii ay ka baqaan ama naftooda ha u baqaan ama ilmaha yar ha u baqaane iyo inaanay cabsan hadday cabsadaan oo nafta ama ilmaha ay u baqaan waxa u bannaan inay iska afuraan mar alla marka cilladaa ama cudurdaarkaasi ka zuulana ay iska qalleeyaan sida ruuxii musaafirka iyo mariidka oo kale waana sida sheekh ibnu cuthaymiin uu rajaxay raxmatullaahi calayh waxaa kaloo u bannaan sida ahlucilmiga qaarkood ay rajaxeen inay waxa weeyaan haweeneyda xaamiladaa ama murdicadu ay fidyo un bixiso oo halkii ay ka qallayn lahayd waxa weeyaan fidyo ay bixiso fidyaduna waxa weeye inay maalin walba ay miskiin uun ka quudiso ahlulcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen marba haddii cilladu ay ka zuulayso oo ay awood u helayso hadhow inay qallayso qallaha ayaa u wanaagsan oo afdal u ah fadayn ullahi axaqu an yuqdaa waxaana daliilo ah xadiidka nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha wadaca can ilmusaafiri shatra asalaah wa can ilmusaafiri waalxaamili waalmurdic assawm marka ilaahay waxa uu ka dhigay qofkii musaafirka ah salaadii kala badhow badh ayaa laga rugseeyey oo loo dhaafay oo dee salaaddii afarta ahayd laba ragcadood unbuu tukanayaa qasri baa loo baneeyey waa rugsa qofkii socotada ahaa iyo haweenaydii ilmanaaska shaqsiinaysay iyo xaamiladiina waxa loo rugseeyey waxa weeyaan soomkii oo afurkii baa loo baneeyey si ay hadhow isaga qalleeyaan marka yacni axkaamtaas ayaana ku tacalluqaysa haweenaydii markay xaamilo tahay ama murdico tahay waase marka ay cabsadaan haddaanay laakiin cabsan oo awood ay u leeyihiin inay iska soomaan markaa qalle iyo fidye midna geli maayaane way iska soomayaan iyagoo xaamilo ah amase ilmanaadka kafsiinaya way iska soomayaan hadday awood iyo isaal u helaan oo aanay naftooda iyo ilmaha midna aanay u biqin haddii kale ruksada ayay iska qaadanayaan oo u sahlan waayo diinteenna islaamku waa yusri waanay fududahay waxaynu tilmaamaynaa mufatiraatu sawm waxyaabaha soomka jebiya inakoo soo koobkoobaynoo dedejinaynaa usuusha mufatiraadka ama waxyaabaha soomka jebiya waxa ilaahay kusoo ururiyey fii qowli illahi caza wajal fal'aana baashiruuhunna wakuluu washrabuu fal'aana baashiruuhunna wabtaguu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl waxa uu rabbi yidhi subxaanah iminka haweenkiinii baashira oo jimaaca oo u galmooda waa waktiga habeenkii oo dalba wixii alla idiin qoray oo ubadkiiyo awlaadda ilaahay ka dalba idinkoo sababtiina la imanayo oo jimaaca xalaasha ah cuna oo cabba ilaa inta waagu ka baryayo ee habeenkiiyo maalintu ay kala caddaanayaan dabadeed markuu waagu beriyo soomka dhammaystira ilaa habeenkii bimacnaa ilaa inta cadeedu ka dhacayso waxaa aayadda ka cad markaa alaklu washurbu waaljimaac mar haddii la yidhi ilaa inta waagu ka baryayo haweenkiiniina u galmooda cuna oo cabba marka waagu baryana joojiya waxaa aayaddan laga fahmay cuntada iyo cabbitaanka iyo galmadu inay ka mid yihiin waxyaabaha soomka jebiya haddii kale lama yidhaahdeen bay joojiya waana usuusha inta kale mufatiraadka soomka jebisana sunnada nebiga ayaa kaamil yeeshay waayo sunnadu iyada ayaa qur-aanka caddaynaysa oo kaamil yeelaysa wanazalnaa wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxa mufasirka ugu horeeya uu yahay waxa ugu horeeya soomka buriya waa cuntada iyo cabitaanka waxa ilaahay u yihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajr waxa ka cad cuntada iyo cabitaanku inay yihiin waxyaabaha soomka jebiya waxa kaloo soomka jebiya aljimaac in la galmoodo oo ninku maalin ramadaan haweenaydiisa uu galmoodu u tago soomkii waa ku jabaya galmadaa soomka jabinaysa ee kafaarada culusi ay ka waajibaysaana waxa weeyaan labadii ruux inay is arkaan oo irbadda iyo dunta ay isgalaan weeyaan jimaacii waana ka ugu xun jimaacaasi waxa weeyaan waa mufatiraadka soomka jabiya waa kuwa ugu waa ka ugu weyn uguna cuquubada iyo kafaarada kulul sidaa darteed ayaa waxaa ka waajibaya in waxa weeyaan qoor la xoreeyo qofka ficilkaa ku dhaca hadduu waayana inuu laba bilood oo xidhiidh ah oo aanu dhexdooda afurayn cudurdaar sharciga mooyaane sida ciiduhu markay soo galaan oo kale dee waa cudurdaar sharciga inuu afuro ama hadduu bukooda ama uu socotoodo ama uu socoto galo isagoon ka xeeladaysanin soomka laakiin waxaa shardiga inuu labada bilood ay xidhiidh noqdaan cudurdaar sharciga oo soo kala dhex gala mooye hadduu kari waayo lixdan miskiin inuu quudiyo mufatiraadka ka keliya ee kafaarada adag laga waajibiyeyna waa galmoodka waa jimaacaasun laakiin waxyaabihii kale qallun baa ka waajibaya kafaara ka waajibi mayso waxa u daliila xadiidkii abu hureyra fi saxiixayn ee uu nabiga sala allahu calayhi wasalam u yimid nin waxa weeyaan ordaya markaasaa waxau yihi halagtu yaa rasuula allah rasuulkii allow halaagsamay qaala wamaa ahlakak markaasuu yihi war maxaa ku halaagay wuxuu yihi waqactu cala imra'atii fii nahaari ramadaan haweenaydaydii baan ku dhacay maalin ramadaan nebigu waxau yihi soo fadhiiso waxa uu ku yidhi ma helaysaa maa tactiqu bihi raqaba qoor waxaad ku xoraysa ma helaysaa qaala laa waxau yihi maya waxau yihi ma karaysaa an tasuuma shaarayni mutataabicayn laba bilood oo xidhiidha ma soomi karaysaa qaala laa waxau yihi maya qaala hal tajidu maa tutcimu bihi sitiina miskiinaa ma helaysaa lixdan miskiin waxaad ku quudiso qaala laa waxau yihi maya iska fadhiisuu yidhi ninkii isagoo faraj iyo fatxi ilaahay ka sugaya ayuu nebigii ilaahay ag fadhiistay sala allahu calayhi wasalam sidaad arkaysaan nebigu ma hiisin mana huruufin hadal xunna kuma odhan waxaa laga yaabaa innaka inaanu nafba kala kaceen qofka wadaad u yimaado idhaa reerkaygii baan ku dhacay waxaa laga yaabaa inuu canaan iyo ceeb u dedejin laha odhan laha war maxaa tahay maanad islaam ahayn laakiin nebigu kaana raxiiman biummati ummaddiisa waa u naxariisan jiray qofku hadduu khaldamana shaydaanka looma tuuro lagumana kaalmeeyo haddii kale wuu sii fogaanaya nebigu intuu soo dhoweeyey ayuunbaa waxa uu yidhi kafaaraadkaa ma heli karataa maya markuu yidhi ina iska fadhiisu yidhi dabeed nebiga sadaqa ayaa loo keenay sadaqadii markii loo keenuu yidhi war haddaba sadaqadan qaado reerkaaga si waxa weeyaan waxaan ujeedaa lixdan miskiin ku quudi markaasaa waxau yihi ninkii acalaa afqara mina rasuulkii allow ma cid annaka naga liidata maanta oo naga itaal daran ayaan u geeyaa laabatayha ahlu beytin afqaru mina wallaahi madiine labadeeda dacal kuma sugna waxa weeyaan reer maanta annaka naga baahi badan annakaa maanta beerka dhulka ku hayna nebigu markaa waa qoslo wuu dhow la cadeeyey xataa badel nawaajidu ilaa waxa weeyaan gowsihiisa ay muuqdeen dabeed waxau yihi khudhu faacimhu ahlak war haddaba qaado oo orodoo reerkaaga ku sadaqadayso si allahu akbar maa awsaca raxmata hadihi hada nabiyi sala allahu alay wasalam nebigaa kariimkee sharafta badan raxmadiisa maxaa ka waasacsan ilaahay raxmadiisa se maxaa ka sii weyn waayo ilaahay diintan sharciyeeye ee nebiga u waxyooday waxyigaa ayaa raxmadda ugu weyn leh nebigiisa muxamedana ilaahay baa raxmaddaa siiyey fa bimaa raxmatin min allahi linta lahu ninkii isaga oo wadnaha farta ku haya oo waxa weeyaan aada iyo aada u cabsanaya ayuu nebiga u tegey wuxuu ka soo noqday isagoo kafaaradii iyo dembigiisii wixii lagaga daadinayena helay oo loo sheegay weliba faa'iidana soo kororsaday oo sadaqa reerkiisa u keenay allahu akbar islaamka qiimihiisa iyo waasacnimadiisa iyo raxmaddiisa ay gaaladu ka indhabeeleen wakaa islaamku raxmadda nebi moxamed ee gaaladu maanta ay wax kale ku tilmaamayaanna waa taas nebiga sala allahu calayhi wasalam kaana raxiiman biummatihi laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa qodobka saddexaad u yahay markaa jimaaca ama galmadaas kafaaradaa adag baa ka waajibaysa qallihiina waa ka waajibaya oo sida riwaayaadka qaarkood ku soo arooray wasum yowman makaana markii kafaarada uu sheegay ayaa waxau yihi maalintiina halkeeda maalin kale ka soonoo qalle marka qallaha iyo kafaarada adag ayaa ka wada waajibaya jimaaca maalinta ramadaan lagu dhaco ka saddexaad ee burinaya soomku waxa weeyi waxa aan cunto iyo cabitaan ahayn laakiin la macno ah sida irbadaha dadka waxa weeyaan awoodda iyo tamarta siiya guluukooska iyo irbadaha la midka ah ee dadku markay cuntada afka ka qaadan kari waayaan xididka lagaga rakibo waayo irbadaha awoodda iyo tamarta qofka siiya walow cunto afka laga qaadanayo yay noqon laakiin awood iyo tamar bay qofkii u siyaadinayaan sidoo kale dhiigga qofka sooman lagu shubaa awood ayuu qofkii u siyaadinayaa markaa qofkii haddii dhiig lagu shubo uu ku awoodayso amase waxa weeyaan irbadaha jidhka awoodda siinaya lagu mudo waa waxa weeyaan soonkiisii wuu burayaa maalintaana waxa ku waajiba inuu qalleeyo waxaa ka mid a waxyaabaha soomka buriya attaqayu camda qofku ogaan inuu iskaga matajiyo oo afka uu gacanta geliyo waxau nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam man daracahu man daracahu alqayu falaysa calayhi qadaa waman istaqaca camdan falyaqdi rawahu lkhamsa ila nasaa-i qofka waxa weeyaan matagu ka xoog roonaado qalle lagama rabo soonkiisuna waxba noqon maayo waa qofka matagu ka xoog roonaado isagu aan iska keenin laakiin ninka isagu ogaan iskaga matatiye farta isgeliya kaasi ha qalleeyo soonkiisiina waa buray oo wuu ka jabay waxaa ka mid a waxyaabaha soomka jabiya in haweenaydii waxa weeyaan dhiiggii caadada ama dhalmadu uu ka yimaado walow salaada maqrib saacada ma daqiiqad ka horna ha noqotee maalintaas soomkeedu waa ka jabay waana qallayn doontaa iyo maalmaha kale ee caadada ama dhiigga leedahayba waxyaabaha aynu soo sheegnay waa mufatiraadka qofka soomka ka jabinaya waxyaabaha loo shardiyo qofku waxaa markuu sameeyo inuu soomku kaga jabana yacni waxyaabaha loo shardiyo waxaa ka mid ah an yakuuna caaliman daakiran mukhtaaran marka laga reebo caadada iyo nifaaska oo iyaga marleyba soomku uu ku jabayo waxyaabahan kale ee mufatiraadka ee qofku isagu ikhtiyaarkiisa uula imanayo ilan dhiiggu isagu ikhtiyaarkiisa ma aha oo ruuxa dumarka ah iyadoo warbu ahayn buu ka imanaya ikhtiyaarkeedana kuma socdo laakiin cuntada iyo cabitaanka iyo waxyaabahan kale qofkii waa wuxuu u qastay oo ikhtiyaar ku xidhan marka waxaa loo shardiyaa soomku inuu kaga jabayo waxyaabaha xaydka iyo nifaaska ka soo hadhay inuu qofku yahay caaliman mid cilmi u leh oon jaahil ka ahayn inuu yahay daakiran mid xasuusan oon ilaysanayn inuu yahay mukhtaaran mid ikhtiyaarkiisa iyo rabitaankiisa ku sameeyey oon lagu khasbin hadduu jaahil yahay kaga jabi maayo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay in ilaahay ummadda ka kor yeelay alkhata'a waannisyaana wamasukrihu calayh waxa waxa weeyaan khata'a ama gafka uga dhaca inay u badeeyin ama jaahilkaba ay ka yihiin waxa kaluu waxa weeyaan ducada dadka muuminiinta waxaa ka mid ah sida ilaahay kaga warbixinayo inay yidhaahdeen rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa wa akhta'naa allahayow hana ciqaabin oo hanagu qaban haddaanu ilowna ama gefno waxaanan garayn oonan cilmi u lahayn ilaahay markaa wuxuu ugu jawaabo uu yidhi qad facaltu waan idiin yeelay sidaa waxaa kaluu rabbi lahaa walaysa calaykum junaaxun fimaa akhta'tum bih walaakin maa tacammadat quluubukum wa kaana allahu gafuura raxiima dembi idinkama saarna waxaad ku geftaan idinkoon garanayn laakiin waxaad u qasadeen eed u badheedheen ayuunbaa laydinku qabanayaa marka ruuxii wixii isagoon cilmi u lahayn hadduu ku dhaco waxa weeyi soomkiisii ka sabi maayo waana loo sheegayaa oo waa laga jaahil saarayaa sidoo kale hadduu ilowsan yahay soomkii kaga sabi maayo kamaa fi saxiixayni min xadiisi abi hurayra waxaa rasuulku yihi man nasiya wahuwa saa'im faakala aw sharib falyutima sawma ma acamahu allahu wasaqaah qofka waxa weeyaan ilooda ee isagoo sooman iska cuno o iska caba waadisbaado ilowsan waxa uu nebigu yihi soomkiisa ha dhammaystiro soomkiisiina waxba ma noqon oo kama jabin waayo ilaahay baa quudiyey oo waraabiye o wax siiyey markuu xasuusto inaa ka joogsado haddii lagu khasbay waxana soomkii ka jabi maayo waayo rabbi waxau yihi man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukrih wa qalbuhu muطmainu biliimaan walaakin man sharaxa bilkufri sadraa waxa ilaahay tilmaamay ruuxa gaaloobay iimaankiisa dabadii isagoo qalbigiisu yani gaalnimada silloon yaho uu doortay kaasaa lagu cadaabaya oo cuquubo mudan laakiin ka lagu khasbay waxa weeyaan cadaab iyo cuquubo midna ma mudna dembina ma leh waayo ilaahay wuu ka soo reebo wuxuu yihi ilaa man ukrih ninka lagu khasbay mooyaane waxay culimmadu yidhaahdeen haddii gaalnimada qofka khasabka lagu khasbay laga soo reebay dembigii iyo ciqaabtii oo la yidhi dembi ma leh waxna waxa weeyaan xukum kama laazimayo oo kama dhalanayo haddii kufrigii iyo gaalnimadii laga soo reebay ikraaha iyo khasabka wixii gaalnimo ka soo hadhay in laysugu cudur daaray ikraahuna min baabi awlaa iyabaaba kasii mudan oo uga awlaysan marka qofka haddii qori lagu muquuniyo lagu qabto lagu khasbo inuu mufatiraadkii wax ka mida sameeyo isagoo mukrah oo laga awoodiyey kaa roon yahay dabeed uu sameeyo soomkiisii waa saxiix kana guri maayo waayo waa mukrah ee mukhtaar ma aha waxaa kaluu nabigu lahaa in allaha tajaawaza can ummati alkhata waannisyaan wama stukrihu calayh ilaahay ummadayda waa ka dhaafay gefka iyo ilowga iyo waxa lagu khasbo waa uu ka dhaafay rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan kusoo gebagabaynayaa anoo dadejinaya umuurun laa tu'asiru fi sawm haddii waxyaabaha aynu soo sheegnay ay ahaayeen waxyaabaha soomka jebiya waxyaabo soomka aan waxba yeelin dadkuna laga yaabo inay iska ilaaliyaan waxaa ka mid a asiwaak cadayga ama gelin hore cadayo ama gelin dambe ama maqribka hortiyo mar walba cadaygu waa sunne mu'akada soomkaagana waxba yeeli maayo waayo nabigu wuxuu yihi lawlaa an ashuqa calaa ummatii laamartum bisiwaaka cinda kuli salaa ta labaad waa almadmadatu waalistinshaaq luqluqashada iyo sandaarsiga biyaha lagu sandaarsanayo ee sanka biyaha la gelinayo marka la weysaysanayo iyadoon lagu talax tegin waayo nabigu wuxuu ku yihi laqiid ibnu sabra waxau rasuulku ku yihi sala allahu calayhi wasalam asbiq alwuduu wakhallil bayna alasaabic wabaalig fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima waysadaada dhammaystir gacmahana isdhex geli sandaarsiga biyaha markaad sanka gelinasana ku xeel dheerow waayo shaydaanka halka uu baryo ee uu galo ayaa ah waxa weeyaan khayaashinta iyo sanqaroorka halkaa sanka ayaa mabiidka shaydaanku u yahay markaa si aad waxa weeyaan shaydaanka ugu fogeyso ood ugu didiso waxau rasuulku yihi ku xeel dheerow markaad biyaha ku sandaarsanayso ilaa an takuuna saa'ima inaad sooman tahay mooyaane laakiin haddaad sooman tahay biyaha ha ku xeel dheeraan oo sanka ha ku fogeyn waayo waxaa laga yaabaa in calooshaada wax ku dhaadhacaan ilain sanku caloosha wuu u furan yahay oo dadka afka wax ka qaadan waaya waxaa laga yaabaa beeb ama qasabad in lagaga xidho sankoo laga geliyo oo halkaa cuntada caloosha lagaga dhaadhiciyo markaa sanku waa mansad iyo meel daloosha oo caloosha u furan marka si aanay biyuhu caloosha u gaadhin ha ku xeel dheeraan oo ha fogeyn haddaad sooman tahay laakiin luqluq iyo sandaarsigii soomkii waxba yeeli maayaan aliftixaalu waalqatra inuu qofkii indhakuusho ama dawadii dhibic dhibicda uu dhegta iskaga dhibciyo ama ama isha waxba yeeli mayso soomka tadawuqu tacaam ruuxii dumarka ama ragga ahaa ee cuntada karinaya madbaka ku jiray inuu cuntadii dhandhamiyuu dabadeedna tufo dhandhamadaasi u dhandhamiyey waxba yeeli mayso soomkiisa laakiin wuu tufayaa uun waayo ibnu cabaas waxa uu yihi kamaa awradahu lbukhaari mucallaqan mujaladka afraad safxada boqol soddon iyo laba laa ba'sa an yaduuqa alkhalla wa shaya yuriidu shiraa'ah wax dhibaataa ma leh ruuxu inuu dhandhamiyo khalka ama waxa uu doonayo inuu iibsado kadibna uu iska tufo sidoo kale cinda albayhaqi can ibni cabaas waxa uu yihi laa ba'sa an yatataacama asaa'imu alcasala wasimna wanaxwahu yamujuh wax dhiba male qofkii soomanaa inuu malabka ama subaga dhandhamiyo kadibna uu tufo marka dhandhamadii cuntadu waxba ku yeeli mayso haddaanay caloosha u dhaadhicin iska soo tuf oo caloosha gaadhsiin waxa kale oo waxba yeelayn soomka alqubla waalmubaashara ninku inuu haweenaydiisa dhunkan karo taataabanna karo waayo xadiisu caaisha fi saxiixayn waxa ay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yuqabilu wahuwa saa'im wa yubaashiru wahuwa saa'im walaakinahu kaana amlakakum liirbih waxau nebigu ahaa mid dhunkada isagoo sooman oo xaaskiisa taataabtay isagoo sooman laakiin wuxuu ahaa dantiisa iyo xaajadiisa ninka adag naftiisa ninkaan torooloo hoggaan adag ku xidhay ayuu ahaa bimacnaa nin naftu ay ka xoog roonaanayso oo ku dhacayo dee jimaaci ma ahay nebigu sala allahu calayhi wasalam oo khayru khalqi illaah ah waxa uu ahaa mid naftiisa ka adag waxay culimmadu yidhaahdeen haddaba ninka naftiisa ka adag ee garanaya inaanu jimaaca ku dhacayn iyo galmada ee naftiisa xakamayn kara inuu reerkiisa dhunkado ama taataabto way u bannaan tahay laakiin ninka garanaya naftiisa iyo shahwadiisa inaanu kaantarooli karayn oo jimaacu ku dhacaayo waa ka xaaraan dhunkashada iyo taataabashaduba waayo wax sababu noqonayaan inuu jimaacii ku dhaco wa kullu maa addaa ilaa xaraamin fahuwa xaraam walwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat wax kasta oo shay xaaraana kugu ridayaana isna waa xaaraan wasaaishuna axkaamta haayada iyo maqaasida ayaa ay leedahay waxaa ka mid a waxyaabahan soomkaaga waxba yeelayn alibaru hayru lmuqadiya irbadaha aan waxba quudinin awoodda iyo tabarta aan jidhka siin sida xanuun bi'iyaha iyo xumadda irbadda kaa joojinaysa ama muruqa ka qaado ama badhidaha lagaaga mudo ama meel kale ka qaado oo irbadaha noocaasi soomkaaga waxba yeeli maayaan ee xanuun bi'iyaha ama xumadda kaa jebinaya sidoo kale balcu riiqi balcu riiqi wanukhaama khaakada ama candhuuftaada inaad liqdo waxa weeye soomkaadii waxba yeeli maayo waayo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood cunuhu inuu qallalo siday tufuuda u hayaan ee candhuufta iyo xaakada ay u tufayaan way fiican tahay in khaakada oo kale mar hadday laabta ka soo go-ayso oo caafimaad ahaanna aanay wanaagsanayn way fiican tahay in la tufo laakiin haddaad liqdo waxba ku yeeli maysa khaakadii soomkaagana jebin maysa sidoo kale candhuuftuna dee cunaha ayaabay qoynaysaa oo inaad iska tufto mar walba aad tufuuda gurto maba aha midna waxba yeeli maayo soomka sidoo kale qalcu sinni haddaad tidaa ilig baan iska ridaya walow dhiiggii haba kaa yimaadee waxa weeyaan soomkaagii waxba yeeli maayo gororkii oo kale haddaad gororto dhiig kaa yimaado waxba yeeli maayo soomka sidoo kale atatayub qofkii inuu cadar iyo udgoonka ursado oo jidhkiisa iyo maradiisa u mariyo oo udgoonkaa uu isticmaalana soomkiisii waxba yeeli maayo sidoo kale aliktisaalu watabarudu bilmaa inuu ruuxii iska maydho biyaha isku qaboojiyo marka uu kululaado ama uu haraado waxba soomkiisa yeeli maayo waxaa ka mid a waxyaabaha muhiimka ah ee aan kusoo khatimayo soomka waxaa loo shardiyaa anniya inuu qofku niyeysto niyadu ma aha si jamaaciya iyadoo lagu dhawaaqayo sida dadka qaarkood sameeyaan in nawaytu sawma kadin can adaa'in imaamku uu dadka u xidho oo habeen kasta waxa weeyaan dadkii loo sii xidho ma'muumiinta uu imaamku u xidho taasi sunno maaha waa bidca laakiin waajibku waxa weeyaan maalin walba soomkeeda habeennimada in lasii niyeysto oo qalbigi iyo niyadda la geliyo berri inaad soomayso niyadu markaa maxay tahay waa alqasdu waaliraada qofku ficilka ama arrinka uu samaynaayo inuu doonuu u qasto wa maxalluhaa alqalb niyada maxalka iyo meesha laga gunto ee wax laga niyoodaana maaha carabka ee waa qalbiga waxaana looga jeedaa niyada in lagu kala saaro cibaadada iyo caadada marka waajibku waxa uu yahay ruuxu inuu habeenkii soomka sii niyoodo soonka uu berri soomayo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa weeye xadiidka xabsa ay warinayso oo haweenaydii nebiga ah sala allahu calayhi wasalam waxau rasuulku yidhi man lam yujmic isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah nafyiguna waa nafyu sixa oo bimacnaa soonkiisa ansixi maayo ninka aan habeenkii waadariga ka hor aan sii niyoonin waxa weeyaan dee soomama sugnaanin xadiidkaa sheekhu lalbani waxa uu ku tasiixiyey fi lirwaa mujalladka afraad safxada shan iyo labaatanaad marka waajibka qofka saarani waxa weeye inuu niyoodo soomka habeenkii waxaa kugu filanna inaad qalbiga iyo niyada geliso uun berri soomkeeda ee carabka inaad wax kaga dhawaaqdo lagaama rabo waayo anniyatu maxaluhaa alqalbu watalafudu biha bidca niyada maxalka laga guntaa waa qalbiga in lagu dhawaaqaana waa bidco sida ay bidco u tahay inaad tidhahdo usalli farda salaati duhri arbaca rakcaatin muqtadiyan allahu akbar waxaasoo hadala inaad israacisaa dee waa bidca waayo nebigu salaada wuxuu ku xidhan jiruun allahu akbar laakiin niyadan kale waa qalbiga uun waxaad tukanayso salaada ay tahay inta ragcadood inaad imaam tahay inaad ma'muum tahay waxaasoo dhan qalbigaa laga guntaya soomkiina waa sidaasoo kale markaa soomka sunnaha ah ayuun baanay waajib ahayn habeenkii in lasii niyoodo waayo waxaa la yidhaha almutatawicu amiiru nafsi qofka sunnaha soomani naftiisa isaga amiiru ah hadduu doono maalintii inta zawaalka ka horeysa duhurka ayuu iska niyoon karaa isagoo haba cunin oo odhan karaa maanta waan soomanahay hadduu doono isagoo soomanaa ayuu iska jebin karaa waa soomka sunnaha ah waayo fii saxiixi muslim waxaa ku sugan xadiidka caaisha inay tidhi dakhala calaya rasuulu llahi daata yowm maalin buu rasuulku noo soo galay faqaala hal cindakum shay markaasuu yihi wax ma haysaan faqulnaa laa qaala fa innii idan saa'im waxaanu idhi maanta rasuulka allo waxba ma hayno markaasuu yihi haddaa waadan soomanahay yacni waxay laga deliishanayaa in maalintii marka qofku soo tooso inta ka horeysa zawaalka iyo duhurka inuu iska niyoon karaba soom isagoon markii hore ku talagelin oon habeenkii loo baahno inuu sii niyoodo waxaa caaisha ay lahay uma atana yowman aakhar yacni maalin kaluu noo yimi markaasaa nidhi rasuulkii allow maanta hadiyadna loo keenaanu haynaa faqaala ariniihi falqad asbaxtu saa'iman saakal waxau yihi bal hadday tusaan eege maanta soon baan kuwaa beriso saa'im baan ahay dabeed markuu eegay ayuu iska cunay waxaa xadiidka caaisho laga qaadanaya fii saxiixi muslim qofka soomka sunnaha a soomani inuu maalinimadiina iska niyoon karo qabla zawaal isagoo hore u soomanaana uu iska jebin karo waayo waxaa la yidhaha almutatawicu amiiru nafsi marka calaa kullin laakiin soomka waajibka ah waxa waajiba qofku habeenkii inta waaberiga ka horeysa ee waagu beryin een la adimin salaada subax qabla tuluuci alfajri waa inuu soomka waajibkaa uu sii niyoodo niyaduna intaasoo dhan wakti ayay u tahay qofkuna xataa kicitaanka uu suxuurta u kacaayo lafdigiisa ayaa niyadii soomka ah waayo maxaad u kacday eed u suxuuratay eed wax u cuntay dee waa inaad soonto taa lafteeda ficilkaasaa niyadii ah marka ahamu shay waa inuu qalbiga geliyo soomka beritooda uu soomaayo taasi ayaa soomkii uu kaga ansaxayaa waajibna ku ah ما أصبت فمن الله وحده وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وأستغفر الله العظيم من كل زيغ وزلل وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد إلهي خير حكاك في يوسف محاضرة قيمك علينا الله نوافعه
آمين
sheekh waxaa halkaan taalla su'aalo dhowr ah marka gabadhbaa waxay tiri ninkayga ayaa hadda deer waxa uu caayaa diintayda diinta aabahay marka way tiri aan markaa mala tukado markaan diinta iyo kala hadlo iyo salaadaha iyo cibaadada adiguna wuxuu iigu jawaabaa naa diinta waan kaaga baxayaa marka waxay tiri arrintan maxay diinta islaamku sheekh ka qabtaan
inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waa musiiba iyo mixnad aada iyo aada u culus oo gabadha muslimadii ay ka cabatay xukunka ay taana waa kufri iyo gaalnimo diinta oo la caayaa waa gaalnimo salaada oo laga tagaa waa gaalnimo ninkaagu waxa uu ku jiraa waa gaalnimo cad oo daliil iyo xujo leh waajibka ama xalka lagu daweyn karo cudurkaasi waxa uu yahay inaad cidda waxa weeyaan uu wax ka qaadan karo ama waxa weeyaan ay isku habboon yihiin inaad u dirto oo ninkaaga diinta islaamka iyo xaqiiqadeeda loo bandhigo oo loo sheego oo u ashahaato oo islaamnimada uu soo galo oo ilaahay subxaanahu watacaala uuga toobad keeno wixii hore uga dhacay arrinta noocaasi waa kufri iyo gaalnimo towbadkeenka laga toobadkeenayaana qofkii waa inuu dib islaamnimadii usoo galo ashahaato waana mixno iyo musiiba a tilmaantay ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu dadka noocaas oo kale ah soo hadeeyo oo hidaayadii iyo hanuunka uu ku soo dabaalo haddii aanu ilaahay hidaaye la damcinna sharkooda iyo dhibkooda muslimiinta uu ka badbaadiyo wallah